duhur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhuri radio dalsan abuukar dayax iyo naseex abdulqaadir ayaa idinla socodsiinaya qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
jenaraal abuukar xuud oo sheegay in uu wadahadal la furayo maamulka hirshabelle kadib shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada beledweyne
taliyaha ciidanka dhulka oo ganacsatada beledweyne ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo al-shabaab maanta ay ku qaadeen waqooyiga dalka kenya
afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo ku dhaawacmay qarax ismiidaamin aha oo loo qaadayo dalka turkiga
baarlamaanka dalka ingiriiska oo lagu wado in uu go-aan ka gaaro madax bannaanida somalilan
saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo gaaray degmada qandalla ee gobolka bari
dunida inteeda kale wararkaan ka soo tebin doonana waxaa ka mid ah
kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal cusub iyadoo dalalka deriskala ahna ay walaac ka muujiyeen
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyi tobanka bisha koowaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
jenaraal abuukar xuud oo si weyn uga soo horjeeday dhismaha iyo shaqaynta maamulka hirshabelle ayaa sheegay in hadda diyaar uu u yahay in wadahadal uu la furo kadib shir jaraa-id uu maanta qabtay dhinaca kale taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya ayaa ganacsatada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonnida magaalada beledweyne cabdisalaan juulla shaakir ayaa ka warramaya jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka hirshabeelle dhaliilo kala duwanna u jeediya ayaa waxa uu si rasmi ah u sheegay in hadda isagu diyaar uu u yahay in wadahadal uu la galo dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle kadib shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan abuukar xuud ayaa waxa uu sheegay in hadda isagu diyaar uu yahay in wadahadal uula furo maamulka hirshabeelle oo muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo dhisidii maamulkaasi uu ka soo horjeeday iyo sidoo kale shaqaynta maamulkaas jenaraal abuukar xuud ayaa sheegay in taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka jenaraal maxamed haliil biixi uu beledweyne u tegay dan iyo maslaxad guud iyo in la dhammeeyo dagaalka u dhexeeya jabhadda isagu uu hogaamiyo iyo maamulka hirshabeelle wuxuu sidoo kale abuukar xuud sheegay inuu xaq uga maqan yahay gobolka hiiraan isagoona sheegay in wixii hadda ka dambeeya ee si wadahadala ku raadin doonaan xaqa ee ka maqan isaga iyo sidoo kale dadka reer beledweyn wuxuuna sidoo kale uu shaaciyey in hadda diyaar uu yahay in wadahadal kasta uu la galo dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle isagu si weyn u dhiirsan yahay
waxaan maanta soo dhowaynaynaa jenaraal biixi oo runtii ah saraakiishaa isla soo faltarnay annagoo isla yaryar maantana da'ah wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud maxay tahay waayo maslaxadu marka xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan hello tusno waddadii loo mari lahaa asna unla tuso waddadan wax ku qaadan leh waa ka xumahay taas waa ku faraxsana dadow marka ha isku silminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo waa og yahay cid walbaa og xaqa naga maqan in la helo asagay dal ugu jirtaa annagayna ugu jirtaa soomaaliya ugu jirtaa insha allah xaqaas waa keenaynaa cidda mudanaanu u dhiibi doonnaa
dhanka kale taliyaha ciidanka xoog taliyaha dhulka xoogga dalka jenaraal maxamed taaliil biixi ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrinta ka soo yeertay jenaraal xuud ee tahay mid aad u wanaagsan wuxuuna ganacsatada reer beledweyne ee ku sugan dalka dibaddiisa ugu baaqay in maskax iyo maalba ay ku bixiyaan sidii nabadda ay u ahaan lahayd magaalada beledweyn guud ahaan dadka dibadda ku sugan ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda magaalada beledweyn waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in wakhtigan ee guud ahaan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ay noqoto goob amni ah waxa ugu baaqay cid kasta oo maal haysata in ay ku bixiso dhanka wanaagsan oo aysan ku bixinin dagaal iyo arrimo kale
walaalkay ka dhawaajiyey abukar xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allahu waxaan ku raadsan doonnaa waddo sakhiran ilaahayna aan ka baryayna ilahay inuu noogu soo dhoweeyo oo noogu fuudeeyo waxaan rabnaa cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helhayaan marka beledweyne ree beledweynaha dibadda jiroona waxaan leeyahay guddoomiyihii gobolkii iyo beledweynihii iyo annagoo dhamma waana kala dadka iyaga ishaysana gacmaha ma arkaysaan adinkuna ha isku kaaya dirinina nabadda nagala shaqeeya nabadda nagala shaqeeya oo soo gala magaaladiinna abuurta lacagta aad ku bixinaysaan waddada waddada khaldan aad ku bixinaysaan iyo colaadda aad ku bixinaysaan kaalaha beeraha ku bixiya oo dadka abaaraysan siiya oo ka shaqeeya oo wanaagga ka shaqeeya
hadalkan ka soo yeeray abuukar xuud oo si weyn u dhaliilsan maamulka hirshabelle ayaa wuxuu kusoo beegmayaa kadib markii magaalada beledweyne uu gaaray mahamed maxamed taaliil biixi taliyaha ciidanka dhulka oo halkaasi ku sugan waxaana hadda muuqata in jenaraal xuud uu diyaar u yahay in wadahadal ula galo maamulka hirshabelle
faahfaahino dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan weerar khasaare geystay oo al-shabaab mar kale ku qaadeen waqooyiga gudaha dalka kenya cabdinaasir alcadaal ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen deegaan hoos taga magaalada mandara ee gobolka waqooyi bari kenya waxaana la helayaa faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan weerarkaasi wararka ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka baniisa oo dhaca waqooyiga mandera halkaasi ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo sidoo kale ciidan sida wararku ay sheegayaan waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho ee dhaawac inta la xaqiijiyey laba qof ah ayaa ku dhimatay weerarkaasi waxaana sidoo kale ku dhaawacmay hal qof ah sida ay sheegayaan dadka deegaanka dad joogayaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka baniisa ee dhaawa waqooyiga mandera kadib markii ay weerar keliisa ku soo qaadeen al-shabaabka deegaanka wararku waxay intaasi ku darayaan in dadka la dilay ay ku sugnaayeen guryahooda halkaasna ay ugu tageen qobnaha toogtay weerarka kadib ciidanka ammaanka ayaa gaaray halka ay wax ka dhaceen waxaana lasoo sheegayaa in ay wadaan howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan dableydii uu weerarka soo qaaday balse ilaa iyo haatan lama shaacin ciidda gacanta lagu dhigay oo loo soo qabtay dagaalkaasi kuwaasoo ka tirsan xubnihii weerarka qaaday dagaalamayaasha al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro qorshaysan iyo qaraxyo ka fuliyaan gudaha dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya halkaasi oo tiro dhowr jeer ah weerareen iyaga oo dilay dad shacab ah iyo sidoo kale ciidan
afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo shalay ku dhaawacmay qarax ismiidaamina oo uu la beegsaday ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu wadaa in dhaawiciisa loo qaado dalka turkiga iyadoo habeenkii xalay isbitaalka digfer oo uu afhayeenku dhaawiciisa lagu dabiibayo uu booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble iyo qaar ka mida golaha wasiirada ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in loo qaadayo dalka turkiga si halkaas si loogu dabiibo xaaladiisa caafimaad maxamed ibraahim macalimu oo ku dhowaad shan weerar qarax ka badbaaday qaar ka midana dhaawacyo hore ay kasoo gaareen ayaa shalay si toosa loola beegsaday qarax ismiidaamina oo uu la galay gaari uu watay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa xilli afhayeenku uu kasoo baxayay dhismaha gurigiisa kuna sii jeeday xafiiskiisa shaqada
baarlamanka dalka ingiriiska ayaa waxaa lagu wadaa in uu go-aan ka gaaro madax banaanida somalilan sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo waryaheena cali aadan axmed
baarlamaanka u k ayaa tallaadada beriha lagu wadaa in muddo kooban uu dhegaysto dood ku saabsan jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan oo u soo gudbin doona xildhibaan William- markaasi geven williamson oo lagu soo doorto markaasi koonfurta een, stephen sher dooda ayaa ah mid markaasi muddada uu kusoo gabagabayn doono fadhiga maalinta ayaan la filayaa in wax go-aana uu eh, markaasi uusan ka gaadhin baarlamaanka ma aha markii ugu horreysay ee baarlamaanka u k uu dhegeysto dood ku aadan aqoonsiga somalilan oo sheegtay inay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ay ka gooday soomaaliya inteeda kale bishii diseembar sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii laba kow iyo toban xildhibaan oo u badan xisbiga laaboorka ayaa gudbiyey mooshin ah in baarlamaanka u k uu aqoonsado somalilan maadaama ay ahayd maxmiyadda ay britain xukumi jirtay mid ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa markii dambe ka noqday mooshinka sidoo kale golaha deegaanka ee magaalooyinka gaardeb sheffield iyo birmingham ayaa hore u shaaciyey inay aqoonsan yihiin madax bannaanida somalilan walow taasi aysan wax badan soo kordhin
akhbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan haddii aynu eegno kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal cusub iyada oo dalalka deriska ahna ay walaac ka muujinayaan gantaalkan waxaa walaac ka muujiyay dalalka deriska la ah kuuriyada waqooyi waxaana ay sheegeen in uu keeni karo khataro fara badan kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay marba marka ka dambeysa ay sii xoojinaysa awoodeeda xagga gantaalaha ridada dheer ee sida baanuux u gumaada iyo kuwa balastikada
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabayno waruxii dalkii daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanaysay radio dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka ila jaanqaadka warka dowray radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matanin warlahel yaabaa talalhel